isagoo ka hadlayay xildhibaan maxamed cumar caananuug oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka jabkii dhowaanahan ciidamada dowladda federaalka ku gaaray furmaha dagaalka gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose islamarkaana laga faramaroojiyey deegaano iyo degmooyin ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka kuwaas oo sannado ka hor ay duulaan ku soo qaadeen ayaa waxa uu tilmaamay inay halis ku jirto jiritaanka dowladda federaalka isagoona intaa sii raaciyey inaysan waxba soo kordhinaynin in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu booqdo deegaanada ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in la xirto darayska ciidanka
maanta shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose iyo guud ahaan waddanka meelo badan ayay abaabuli arbushaad ka wadaan waddankii badbaadadiisa option aan ahayn oo maanta noo furan iyo dagaal nimankaasu lala gala option aan ahayn oo noo furan ma jiro madaxweynaha inuu tago wax macnoy soo kordhinaysaah ma jirto intuu tan la xirtaahay wax macnoy soo kordhinaysaah ma jirto waddankii lagu heshiin lahaa ama dhexdiisa lagu ciyaari lahaabaa duu cadow maanta uu u hamuun qabo inuu qabsado weliba istaraatiijiyad cusubdii qorshe cusub ay la soo baxeen inay yidhaahdaan shacabka aan la heshiin waa istaraatiijiye cusub oo khatar ah isagoo hadalkiisa sii watay caananuug ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay weysay kalsoonidii shacabka soomaaliyeed taas beddelkeedana ay maciin biday dowladda xabashida etoobiya wuxuuna tilmaamay xaaladaha murugsan ay wajahayaan askarta dowladda federaalka iyo mas-uuliyiintooda kalsooni shacabka soomaaliyeed aan ka weynayna etoobiya ay meel kale iyo cid kale ka heli mayno meel kastana waxaa laleeyaha waa laga soo baxay moota hada xaggaas kusoo carartay waa laga cararay xaggaa la aaday waa la cararay kalsooniyaan jirin kalsooniyaan jirin madaxda marka ayagaa laga rabaa dadka kalsoonidooda inay dhisaan war saddex sanaa dhammaatay waa inaad og tahay cudurka ku hayay meesha laga hayo marka aniga waxaan qabaa cudurka nahay waa annaga dhexdeenne ajanabi haddii malaayiinta hadda joogto malaayiin kale lagu soo dara wallahi inaysan dal noo xuraynayna dalkaan annagaa xuraysan karna warka xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu imanayaa iyadoo dhowaanahan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku olaga ah ay warbaahinta ka sheegayeen inay halis weyn ku sugan tahay dowladda federaalka ay shisheeyaha taageeraan islamarkaana ay suuragal tahay in dalka gebi ahaanba ay gacanta ku dhigto xarakada mujaahidiinta al-shabaab